asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegeystayaasheeda qiimaha iyo qaayalahow halkaad nagala socotaan ama barnaamijkan si toosa idinka imanaya waa golaha falanqeynta siyaasadda soomaaliyeed haddii ayna ku leyta dibadda iyo ta gudahaba indhawaalaba sida aada maqlayseen waxaa magaalada gaalkacyo lagu xiday guddoomiyii hore guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada gaalkacyo doctor yacquub maxamed cabdallah oo lagu xiday khudbad dheer oo uu ka jeediyey madaxweynaha maamulka puntland hortiisa si kastaba haatee yacquub oo muddo xidhnaa ayaa dhowaan lasoo daayey labadii cishee u dambeysay idaacadaha maxalliga iyo kuwa soomaaliyeedba waxay qaadaadhigayeen sababta lagu xiday guddoomiyihii hore ee magaalada gaalkacyo yacquub oo hadda khadka ku jira isagoo jooga magaalada gaalkacyo iyo gurigiisa ayaan jecelahay inaan usoo bandhigno sababihii lagu xiday iyo waxaa ka dambeeyey inuu madaxweynuhu amar ku bixiyo in la xidho doctor yacquub oo aanu jecel lahay in khadka telefonka oo aanu ku wareysanayno madasha sigisti in dadka soomaaliyeed ee iyaguna madasha ku jira ay si xalaala u weydiin karaan sababihii loo xidhay doctor yacquub yacquub waxaan ku leeyahay kusoo dhawow marka hore madasha sigisti waa waa mahadsan tahay waa dhowahay cabdeere aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay inaad naga aqbaso telefonka aan kuu soo diray iyo codsigayba waxaan jeclahay haddaba bal inaynu wakti dheer aynaan aada u qaadan dad fara badan oo soomaaliyeed oo qurbaha iyo gudahaba ku nool gaar ahaan reer puntland ayaa waxay ka walwalasanayeen sababta xilligan keentay in adiga lagu xido waa maxay sababta lagu xiday guddoomiye bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa sayid almursaliin salawaatu ullahi wasalaamun caleyh cabdiher waa mahadsantaha walaal waxaan rabay adoo mudan mahadsan inaan kaa saxo gaalkacyo ma joogo garow aan kala hadlayaa meesha lagu xirana waa garowe taytalka ahna dictorna ma gaarin ee weli ardayba ahay yacquub maxamed cabdalla ayaa ayaan ahay khudbadana iyo kelmadeedana madaxweynaha kama soo horjeedina ee media ayaan mariyey saddexda xeelood baan jecla inaan saxo hayatana ka bacdi intaad intaad maqasheen baa dhacday madaxweynuhu wuxuu bishan julaay bilowgeedii abaar shantii markii ahayd shamshanteedii ama amran iyo afarteedii meelahaasin ahayd madaxweynuhu dekreeto soo saaray uu gobolka mudug ku magacaabayo ku hagaajinayo maamulkeeda sidaad warkaygii ishtiraayadii hore aad ku maqasheen wax wanaagsan bay ahayd mudugna waa u baahnayd isbedel isbedelkaas oo ahaa midka ku saabsan inay mudug ammaankeedana balgacdib loogu soo celiyo horumarka ay u baahan tahay iyo dibdhacana ay kasoo kabato laakiin saa hore u sheegay madaxweynihiibaa ilduufay oo waxa weeye dhinac maray habkii puntland wax qaybsiga iyo dowladnimadii puntland waxay ku dhisneyd ahayd in dadkan puntland isku yimid nineteen ninety eightki la qanciyo dad badan oo ka dambeeyey deegaano ka dambeeyey oo soo kordhayna aan la xusinin anoo marka taa ka hadlaya maadaama gobolkaas aan kasoo jeedo oo ku dhashay oo gobolkaas waxa weeye aan siyaasadda kasoo galay dadkiisana aan garanayo baahida ammaanka ay u qabaan iyo inay isku mid noqdaan iyo inay isku dubnaadaan iyo inay maamul ay wada leeyihiin wada helaan oo aanan garanayo dadka guuxooda aan garanayay ayaan ka hadlay waxay taasina kaliftay lixdii shantii bishii toddobaad bishaan toddobaad habeennimo anoo koob lagu qaxweeyo fadhiya oo magaalada dhexdeeda ah inay yimaadaan ciidamo hubaysan oo aan wax waarana wadan waxayna igu amreen inaan raaco waxaana lagu xiray saldhig galbeedka magaalada garowe ku yaala bilaa maxkamad la-aan iyo bilaa waaran la-aan shan beri baan ku xirnaa maalintii lix ay ahaydna maxkamadan kasoo muuqday saddex majeer oo kala duwan oo loolaba maalmood udhexaysaana maxkamadaasi kasoo muuqanayay waxaana ilaahay mahadiisa ahayd maxkamadii eedamihii lai haystay oo ahaa inaan madaxweynahaas lagaadeeyey dadweynaha inaan kiciyey in maaragtay madaxweynaha aan been ka sheegay ayay kulli wada laashay maxkamaddu saddex maalmood ayna dhegeysanaysay warbaahintaan laga dhegeysanayay sida maxkamaddu ay u socotay adigu haddana iyadoo intaa laashay bay afar bilood igu xukuntay afartaa biloodna ayadoo unbaa garanaysa waxay u cuskatay ama ku micnaysay ayad qur-aana oo tidhaahdaa ina bacda dani ismun falaa tajasasu walaa yaqtu bacdakum bacda aya xuba axadakum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarigtumuuh ayay ii cuskatay maxkamaddu waxayguna dani ma ahayn oo dikreeto madaxweyne ayaa meesha taallay oo looyarkaygu hayuu akrinayay liiska dadkasa ugu qornaayeen iyo si ay ukala ugasoo kala soo jeedaan marka intaabaa dhacday xariguna macno badan hadda ma sameeyo oo waxa weeye muwaadinkuna xaq buu leeya inuu hadlo dastuuriyan haddii muwaadinka laga shakiyana waa la qaban karayaa cadaaladda ayaana muwaadinka shaki saadha marka waan ku faraxsanay cadaaladdu isoo saartay oo maaragtay ay cadaysay inaanan wax dembiya lahayn waana ku faraxsanay inaanan dib ugu laabtay xorriyadayda iyo howlahayga caadiga aan wato yacquub goormaa lagu xidhay adiga ma- ma- khudbadda ko intii xilka lagaa qaaday kabacdi baa marka lagu xidhay mise intii aad xilka haysay xilliga lagu xidhay
cabdi daahir anuu xilka anaa waxaan ka tegay may three markay ahayd taarikh three may two thousand fifteen sanad iyo xoogaa baan ka maqnay xilkaas laakiin anigu markaan hadlayna waxaa ahayd july two thousand sixteen ayay ahayd marka waad garan karaysaa iyo sanad iyo afar iyo toban biloodba xilka xafiiska ka maqnahay shirkiga jaraa-id ayaa waxaan qabtay galabnimadii bisha sha- shanteedii markay ahayd july duurnimadii labaiyo tobanka b m markay ahayd annaga noo ahayd waxaana la xiray fiidnimadii sagaalkii iyo afartan meelaha marka ahayd isla shantii bisha july marka ahayd marka saacada udhexaysa shirkayga jaraadi xarig shaqada waa maxay sababta aad uga tagtay adigu marka hore mar haddii aad ahayd qof lasoo doortay oo dadku soo doorteen oo deegaanka ku jiray waa maxay shaqada sababta aad uga tagtay maxaad maxaad helaysay maxaa kaa maqnaa adiga taa waa cadeey taa waa waa muddo waa history lasoo dhaafay ee waa cadeeye taas waxay ahayd een, marka la i dooranayay ayaan khudbad u jeediyay dadweynihii iyo dadkaan codka ka raadinaya consolka ahaa waxaan ballan qaaday meesha wax joogaan haddaan wax ku darinin oo aan tillaabooyin hore u qaadinin inaan soo celinayo mas-uuliyad aan hayay sanad markii aan joogay anaa isqiimeeyey xafiiskaygu wuxuu horumar gaaray iyo wuxuu si- wuxuu dibdhac keenay marka waxaa ii muuqatay sanad aan xafiiska fadhiyey inay isla ekeen rajadii la qabay waxqabad iyo wixii aan qabanay maamulkayga yimid marka maadaamaan arkay xubnihii kalanaysa iyaguna mas-uuliyadda ila qaadanayn anigu si volunteerlayan waxaan u ogolaaday inaan dadkii mas-uuliyadda ku celiyo marka taas mar hore ahayd eh, saaseen ahayd mas-uuliyaddii dadka aan u ballan qaaday iyo khudbaddeeda wixii ku jira ayaan ii oofin labiyo toban bilood marka waxaan u gartay inaysa dadweynuhu xaq u lahayn inaan wakti dambe ka qaado sidaas baan u shaqada uga sidaad sheegtay yacquub waxaad sheegtay inaad shaqada adigu wixii kuu qab dadka u ballan qaaday inay wixii haddaan waxba kuu soconayn inaad maxaa kaa hortaagnaa in shaqadaadu ay sidii aad ugu talagashay ay u socon weydo ma dawladda dhexaa kaa hortaagnayd ma guddoonka gobolka mudug baa kaa hortaagnaa waa maxay sababaha shaqadaadu ay u socon weyday xilligaa een, waxa weeye inaan maantay oo aan xarigayga kabacdi een, hadlo oo waxyaalihii challengeska shaqadayda een, een, ka hor yimid aan ka hadlo cabdidaahir oo hadda ilamana qurux badnaa een, macno weynna samayn mayso horey baan uga gaabsaday in arrintaa ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego baahidii dowladnimo ee la qabay ee gobolka mudug laga qabay iyo awoodda dowladnimo ee taallay xilliga anuu aan shaqada ka tegayay ayaa kala duwanaa waa dhici kartaa maanta inay isbedeshay oo wax laga qabtay oo awooddii dowladnimada la xoojiyey laakiin anigu xafiiskii aan ka tirsanaa baahida loo qabay inuu shaqeeyo shaqadiisa iyo waajibaadkiisa inuu guto iyo awoodda uu haystay ee shaqadiisa u ogolaanaysa inuu guto ayaa farqi weyn u dhexeeyay marka sababtaasaa kamid ah waxyaalihii inii ogolaa inaan hawo- hamigaan qabay iyo ri- iyo riyadaan qabay markaan xafiiska imaanayay inaan wax qaban karo iyo inaan is ii suurtagelin yacquub hadda sidaad een, carabaabaysid ee, waad diiday inaad ka hadashid ama wixii aad xilligaa jabaysay xilkiina waad iska casishay khudbad dheer baad ka jeedisay telefishinada afka soomaaliga ku hadla khudbadaana hadaladii aad ku hadlaysay waad xusuusanaysaa mar haddaad markii aad shaqada ka jirtay aad hadli weyday maxaa xilliga kugu kalifay inaad hadashid weli aad si toosa madaxweynaha aad farta ugu firdid Een, walaal dalka waa la wada leeyahay Een, puntland two thousand fourteenkii intaan doorashada la gelin waxaa kamid ahaa dadkii isbedelka u qaylinayay oo sabay oo rajaynayay puntland inay een, waxa weeyaan horumado oo maanta meesha joogto meel ka badan ay gaadho Een, afar iyo tobankii rajay rajadaan qabnay bay mudug kamid ahayd xaw- hawshada in la xaliyo dhaqaalaha iyagu inuu isbedelo Een, maamulka dawliga inuu noo fariisto oo maamul wanaag aanu gaarno hay-adaha dawliga in la xoojiyo awood ay yeeshaan ammaanku inuu noqdo meeshu maalintaa meriya meel ka wanaagsan marka maalintaas aan xilka ka tegayey waxa aniga igu saabsan bay ahayd iyo shaqadii lai dhiibay laakiin sanad markaan aamusnaa oo aan dalka fiirsanay waxay ii muuqatay isbedel badan uusan jirinin Een, anigu shaksi ahaan waxaan aaminsanay inaan ku hungoobay isbedel doonkii aan doonayay labada kun iyo afar iyo tobankii Een, waxaan filaya wixii maalintaa gacanta ku haynaysa waxba ku kordhinin oo waxba iska bedelinin marka eh, sababtaasaan u hadlay oo keenay maanta inaan hadlo waxaan kale u hadlay waxaan garanayaa cabdidaahir gobolkaas baan anugu waxaan ku yidhi kasoo shaqeeya oo garanayaa baahiyadiisa dadku waxay doonayaan dadku waxay doonayaan eh, cabdidaahir oo inay mas-uuliyadda gobolka ee dhibaatadiisa ammaanka iyo horumarkiisa dhaqaalaha in lagu bixiyo la doonaya inay dadku ka wada qayb qaataan ay kawa- ay wada- ay wada dareemaan wada lahaansho waxaana taa fura u ah oo lagu soo furi karaya maadaama soomaalidu weli aysan qabyaalada ka guurin maadaama dadku weli nin jeclaysi ka guurinin in maamulka iska dhex wada arkaan Een, gobolka wuxuu leeyahay degmooyinka saaxo wuxuu leeyahay tawfiiq wuxuu leeyahay jiriiman wuxuu leeyahay xarf wuxuu leeyahay guddogob wuxuu leeyahay gaalkacyo intaasoo degmo dadka dhaqa ku dhaqani waxay wada degaan haddana magaalada gaalkacyo magaaladiina ammaan ma leh degmooyinkan gaarkaana waa waa waa waa ammaan weeye jariiban waa ammaan waayo dadkaas ay tiree jariiban ee degan ayaa securitygeeda sugtay oo haddana waxay kula soo jeengalayaan oo kala mid yihiin gobolka mudug ayay kala mid yihiin marka waxaan garanayaa dadkaygu gobolka mudug ayaan waxaan garanayaa xalkiisa garanaya marka xag baan waxaan u leeyahay xaqiisa inaan bayaamiyo madaxweynahana si individual oo personal ayaan ugu sheegay madax puntland gobolka mudug danta say ugu jirto in loo dhiso maamulkiisa haddii laiga maqli waayeyna xaq labaad baan waxaan leeyahay si cod dheera ku sheego gobolka mudug inuu u baahan yahay in hawshiisa laga dhigo mid dadka ay wada leeyihiin oo dadka wada dareemaan inay ka wada midis karsan yihiin maamul sababtaasaa keentay inaan ka hadlo waana xaq dastuuriya waa xaq muwaadin waana xaq siyaasi maadaama gobolkan waa kasoo jeeda dadka qaarkii waxay leeyihiin sida ay faallooyinka ku bixinayaan xarigaagii wax ka dambeeyey beesha aad kasoo jeeda adigu iyo beelaha kula dega deegaanka oo xiliyo kasii horreeyey sanadkan ay dagaalo dhex mareen hadalladaaduna inta badan intaad xildhibaanka ahayd eed ahayd gudoomiye ku-xigeenka gobolka degmada gaalkacyo aad ba u cadcadayn ma la odhan kara halkaasaa lagaa galaaftay
walaalow qofku de horta pageska facebooka iyo dadku waxay qorayaan ayagaa xorriyadooda uleh accountyada ayagaa brivate ufurtay ayagaan umadax banaan qof kastana aragtidiisa u madax banaan yahay laakiin waxa realityga iyo qofka aragtidiisu labay kala yihiin waxaan umalaynayaa qof beel ay soo xirtay iyo maaragtay iyo hadal beeleed qofka maxkamad laguma geeya aniga dawladba ay dacwaysay madaxweynaha ila dacwinayay madaxweynaha ayaa amray xarigayga kabacdiina waxa weeyaan asagii ayaa maxkamadii matalaysay xeelalayntu oo lahawa u gaftay oo waa ku haystaan lahaa dadka telefoonada doonayay oo dhexdhexaadinta doonayay oo in lasii daayo doonayeyna qofkay la hadlayeen oo diidayay oo shuruudaha ku xirayay oo u arkayay waxa weeye inaan khaldanahayna madaxweynaha ayuu ahaa marka realityga iyo iyo qofka aragtidiisu waa kala duwan intii xilka aada haysay iyo intii aadan xilka haynba madaxweyne cabdiweli cali gaas marna ma kulanteen madaxweynaha waa madaxweynaha puntland weeye xafiisku fadhiyana waa xafiis dadka puntland ay leeyihiin muwaadiniinta puntland baan kamid ahay wax gaara oo special ah oo aan ka kulmaynana ma jirinin sabab gaaro aan xafiiska madaxweynaha fadhiya aan colaad gaar noo dhexaysana ma jirin dad isku wanaagsan welina isku wanaagsan baan ahanay markii perso shaksiyada laga hadlayo xiriir fiican baa naga dhexeeyey si kasta aan xiriirno markii aan raba inaan arkana si sahlan u arki jiray wixii taloyo dalka hayan waan ugudbin jiray wixii dana ii gaarana waan ka wada hadli jirnay waana madaxweynihii puntland wey laakiin tilaabada uu qofku uu qaadayo iyo xiriirka shaksiga ahi labay kala yihiin waana madaxweynaha puntland dadku madaxweynaha yahay baana ku jira xaggee madaxweynaha haddaba iskala qaadeen labadiinu oo shaksiyan xarigan adiga shaksi ahaan lagu xirayo adoon xilligan mas-uul dalka aan ka hayo cabdi cabdi daahir cabdi cabdi daahir walaal wax shaksi aniga madaxweynaha inoo dhexeeya ma jiraan madaxweynuhu siyaasada dalka ayuu hogaaminaya dastuurkii iyo hay-adihii sharci dejinta ayuu ugu sarreeyaa asaga ayaa dalka kan hamiguu lahaa inuu gaarsiiye laga rabaa aniguna waxaan ahay muwaadin reer puntlandna hamigaasaan fiirsanaya waxaan u oomanahay in riyooyinka aan leeyahay dhaqso loo gaaro ayaan doonaya oo riyadaas reer puntland ay leeyihiin riyooyinkii marka madaxweynuhu asagaa darawalkaa gaarigii waana saarnahay gaariga marka qofna naftiisa u ogolaan mayo gaarigu inuu qallimo darawalka hadduu si xawliga kuu kaxaynayo hadduu si khaldan kuu kaxaynayo baad leedahay gaariga yari oo waxa weeyaan tartiibi oo wadada saxdaa nasaar baad leedahay marka madaxweynaha meel kale wax gaara isku haysana ma jirta waxaan isku haysana hogaanka dalka war madaxweyne waxaan kuu dooranay iyo waddadaan kaa filaynay markii la fiiriyo aqoontaada iyo dhalinyanimadaada iyo caafimaadkaaga markii la fiiriyo waxa weeye meeshaad nagu wadid iyo isma keenayso isaan kaa filaynay marka taas baa meesha timid maaha ee wax kaloo gaaran iyo madaxweynaha noo dhexeeya ma jiraan yacquub marka maadaama aad tahay nin siyaasiya oo da-yar oo rajo fiican iyo mustaqbal fiican haddii eebaha wadi la ogolaado uu ka horeeya aad tahay maamulka puntland intii aad ku jirtay markaad indhaindhayso waxa uu ahaa shan gobol iyo degmo maamulka shanta gobol iyo degmadii hadda waxaa ka haray magaalada gaalkacyo oo haafa gobolka nugaal iyo bari maamulka khaatimo oo dhami wuu ka baxay gobolka bari ama sanaag loo yaqaanaa intiisa badanna wuu ka dhex baxay maamulka puntland saddex gobol baa isugu soo haray marka miyaadan u arkin mustaqbalka dambe iyo rajada dambe ee puntland inay god kusii foorarto hadda ma u aragta aduu sidaa walaal horta god kusii foorartay odhan maayo laakiin waxaan dareemayaa fashil siyaasi inuu jiro in puntland maanta meesha aanu kusoo bilownay toddobiyo toban sano ka bacdi halkii nala ka rabay iyo meeshaan joognayna laba ay kala yihiin waxaan dareemayaa in midnimadii iyo wadajirkii dadku laba toddobiyo toban sano ka hor iyo maanta meesha joogtayna laba ay kala tahay waxaan dareemayaa usinaashaha puntland iyo dadku inay xorriyad u hadlaan iyo dadku inay ka hadlaan wixii dhibaatada dhexdooda ah iyo inay dadku ay sheegtaan cilladaha ay qabaan inay yaraatay toddobiyo toban sano kadib inay yaraatay oo lais odhan karayo toddobiyo tobankii sano lasoo dhaafay mararka qeybta sidan dhaanta lais odhan karayo taa waan qabaa laakiin odhan maayo dalku waa fooranaa waxa weeye cabdidaahirow maamul maamul buu u dhiibayaa cabdullahi yuusuf meel buu wax keenay cadda muuse waxbuu meel wax keenay waxbuu haddana hoos u dhigay cabdullahi waxbuu meel keenay waxbuu hoos u dhigay faroole waxbuu meel keenay waxbuu hoos u dhigay cabdullahi caligaasna hadda waa loo wada jeedayo aniga keliya lagama baahna aan miisaamo meeshaanu joogno laakiin waxaan ku cadmaynayaa labada kun iyo afariyo tobankii hamiga aanu qabnay inuu waxa weeye hingar ku dhow yahay baan kuu qabaa kuu hubaa laba iyo bar laba san iyo bar baa hartay waxa weeyaan iska quusan maayo raxmadda ilaahay waa dhici karaysaa maamulku inuu isasaxo laakiin laba iyo barka hadda aanu soo dhaafnay laba iyo bar xaqiiqatan waxay ahayd qulubtayda ku reebtay waxa weeye raad ku reebtay si shaksiya waxaan u aaminsanahay dalku maanta meeshu ku socda inaysan boqolkiiba boqol sax ahayn si shaksiyan waxaan u aaminsanahay midnimadii puntland inay jilicsan tahay si shaksiyan waxaan u aaminsanahay istuhunka dadka iyo kala furfurashada dadka iyo qabaa'ilka istuhunkooda iyo khilaafaadka qabaa'ilka iyo maaragtay dadku goboladu inay sii daciifayaan oo awoodda goboladii iyo maamulku sii daciifayo ayaan si shaksiya usheeg u aaminsanahay waxaan u aaminsanahay awooddii hay-adaha dawlad dastuuriga ee dowladda sida wasaaradihii inay noqonayaan kuwo maarata tayadoodii ay sii dhimanayso oo maarata xabsiyada qeybta sida madaxtooyaduna ay dalka sii gelayaan marka yacni waxaan dareemayaa inaan wadanku balance aysu isku ahayn waxyaal meelaha qeybtoodna waxa weeyaan ay dhulka yaalaan meelaha qeybtoodna awood aysan lahayn mararka qeybtood ay isuga ciireen marka waxyaalahaas way jiraan laakiin dalkii baa fooraray anigu ma qabo mana odhanayo dalkan dad badbaadiyay dadka reer puntland shacabka ayaa dad wanaagsana shacabka ayaa ah dadka taladu ay ka goodo shacabka ayaa ah dadka markii xaaladda xumaata u kaca marka waxaan aaminsanahay shacabkaasaa dalka ilaalsanaya oo fiirsanaya ilaahayna waa uu la jiraa marka shacabkaas ma rabo inaa inaa ka kalsooni baxo ilaahay baan ku kalsoonahay iyo shacabkaasi dalkan iyo tobankaas la soo hogaaminayay oo maalinta wax ka qaldamaan loo badbaado oo loogu cararo shacabkaasaa ku kalsoonahay inay dalka kan ayagu u joogaan
waagaagda dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa madasha sigisi oo inta badan lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida waxaana caawa noogu marti ah mudane yacquub maxamed cabdallah oo ahaa dugii hore ee magaalada gaalkacyo oo dhowaan xabsiga u taxaaday digreeto ama warqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha sababaha loo xidhayna waanu jecellay hadda inaan wax kasii weydiino yacquub inagoo weli waraysigeena sii wadano waktigana soo gabagabaynayna si su-aalaha dadweynaha aan kuugu fasaxno intii aad joogtay maamulka magaalada gaalkacyo aad kamid ahayd ama aad ahaydba guddoomiye ku-xigeenka magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo sidaynu la soconno waxaa degan ama ka wada taliya laba maamul oo puntland iyo galmudug idinkuna waxaa xukunteen qayb kamida magaalada gaalkacyo awooddiinu may wada gaarsiisan magaalada gaalkacyo inaad gacan ku qabataan maadaama aad qayb kamida magaalada gaalkacyo xukuntaan waa maxay amaan darada ku jirta eed gacanta ugu qaban kari weydeen amniga magaalada gaalkacyo mar haddaydan gaalkacyo oo dhan aydan xukumayn qayb yar haddaad xukumi kari weydeen soo maha in dawladda iyo cid walba ay dhalinyadii soo jeediso maalin walba qof lagu dilayo maalin walba dhulkii dawladda laysku qabsanayo maalin walba reer hebel iyo reer hebel xabadda u dhacayso soo maha in awood la-aanta iyo karti la-aanta maamulkiina ka jira soo taa ma qaadanaysaan dhibaatooyinka ka jira mas-uuliyaddeeda
walaalow horta waxaan umalanayaa su-aashaasi waa waa kaasoo fakatay inay weydiisay maada rabine waa kuwa sheegay haddaan dhaliil lahaa iyo haddaan ammaan lahaa anaaba shaqadii ka tegayo adoo shan sano laga doortayo sanad markaa shaqeey anaaba shaqadii ka tegay waxaan ka hadlaya maamulkii aad ku jirtay maamulku aa dhamaysto aa dhamaysto aa dhamaysto walaalgacli aa dhamaysto inaan wax la qaban oo wixii larabay aan la gaarinna waaban caddeeyay waan sheegay oo dhaliil ayadaa ah oo filan talabaad walaal waxyaalaha puntland iyo galmudug dad walaala weeye waa dad dani ka wada dhaxayso deegaankan waa wada degan yihiin waan kula hubaa waan kula qabaa labada maamul intay wada fadhiisteen in aan waxa weeyaan laga fakerinin magaalada danta waxay ku jirto shacabkuna aan loo madax banaanayn inay dantooda ka wada fakeraan taas aad baan kula qaba arrinta inay jirto waxaase ku hartay puntland puntland qayb xa magaala kamid a ma maamusho ee siddeetan boqolkiiba magaalada qayb kamid ayay maamushaa maamulka galmudug walaalaheen ayaguna qaybtooda ayay maamulaan xuduud dheer baa udhexeeya xuduudkaasi dheer waxa weeye ammaankiisa in laga wada qayb qaato oo laska kaashadan way ahayd mar baa laisku dayay laakiin si fiican uma qabsoomin arrinta kale oo dhanka puntland ah waa waxyaalana qeybtoodna waxay ku gacan awoodda dawladda dhexe weeye waxayna waa maamulka annaga maamulka degmada aan ahayn dal baad degan tahay horumaray waad garan karaysaa waana isku mid adduunku awoodaha dawladaha hoose annaga walaa dawlada hoose waa limid weeye waxa weeyaan awoodda iyadana waxaa jirtaa maadaama ma maamul goboleed uu yahay oo dalka central uusan ahayn awoodii heer gobol waa gobolkiiyo ayaa na dul saaran oo caasimadii gobolkan waan hayno gobolkan waa nagala sii shaqaynaya meesha marka waxyaalaha khilaafaadka dadweynaha iyo qabaailka khilaafaadkooda kala tabashadoo in la xaliyo dadka quluubtooda in laisku soo jiido waxyaalihii dowladda dhexe u yaallaga ahayd annagana qayb baanu ka ahayn marka waxyaalaha gobolka dhacaya qaybna dowladda dhexe ayaa mas-uuliyaddeeda lahayd qaybna annaga ayaanu lahayn marka qaybtayada inaanan gudan anaaba caddeeyey anaaba xilka ka tegey anaaba raaligelin bixiyey inaana sanad aan joogin waxba qaba waxba aysan qabanin hadda qaybtay dowladda dhexana weli waxaan umaynaya way soo socotaay oo madha markeeda iyaduna aqbali doontaa inaysan waxba qaban
madaxweynuhu dhawaan wuxuu magacaabay xildhibaano cusub oo u magacaabay magaalada gaalkacyo markuu kala diray guddidii hore ee magaalada gaalkacyo taladeeda haysay khudbadaadiina waxaa ku jirtay oo si toosa telefishinada looga daawanayey iyadoo weliba qurbaha aada looga daawanayay dadka qurbaha ee aada u xiiseynayeen inaad madaxweynaha laftiisa aada ku tilmaantay inuu cadaalad darro sameynayo uu qabiil adeegsanayo arrintaa seed u aragtay adiga kula muuqata hadda intii lagu xidhay kabacdi golaha deegaanka cabdidaahir oo halka kaa saxo golaha deegaanka madaxweynuhu dikulato kuma soo saare golaha deegaanka dadkaa soo doorta madaxweyne waxaan ka hadlay maamulka gobolkii ahayd inaan rur sheegay inaan been sheegayna dikratadii madaxweynaha ee afarta bisha julaay raadi halkaasaa ka arkaysa inaan saxanay inaan khaldahay
mustaqbalka dambe ee puntland maadaama tahay nin siyaasi oo mustaqbal iyo rajo fiican kale puntland waxaa jira kooxo kacdoon military oo aan cidna ka qarsoonayn caalamkao dhamna ogyahay oo africaanku ogyahay igad ay og tahay reer puntland ay ogyihiin soomaalida kalena ay ogyihiin uu ka socdo gobolada bari iyo deegaanada maxaad u saadaalinaysaa mustaqbalka dambe ee puntland sidee wax loo xallin karayaaba kolaata xilligan
puntland mustaqbalkeeda waa fiican yahay ammaan iyo midnimo iyo waxay ku gaaraysaa laba kun iyo sagaal tobanka doorashada inta la gaarayo wadajir shacabka reer puntland inay tabtaan oo dadku wax tabtaan oo ay dhibaatada iyo waxay dareemayaan ka tabtaan xaq bay u leeyihiin ayaguna xaquma leh inay amni darro sameeyaan oo khalkhalna ka geliyaan oo ay foodo ka dhigaan laakiin qofku si dastuuriya oo madaxa bannaan ayuu codkiisa usoo jeedin karayaa waa mudaharaadi karayaa waxa weeye wuu qaylin karayaa dad buu dirsan karayaa dooduu furi karayaa laakiin qorigu hal puntland ma toddobiyo toban sano ka hor ayaan qoriga go-aan ka gaarnay kacdoonada jira waxaan rajeynaya insha allahu inay nabad ku dhammaan doonaan dadka waa walaalo ayagaa isjecel shacabka ayaa dowladda ka jecel ammaanka iyo nabadda ka jecel oo uga firfircoon oga shaqayn og dowladda hadda jirtase waxaan ugu baaqayaa labada sano iyo barka dalka uga hartay waxa weeye inay dadaalaan oo ay ka shaqeeyaan siday dalkana u gaarsiin lahaayeen bal wixii kale iska daaye inay dadkan oo intii loo dhiibay ee laba kun iyo sagaal iyo tobanka gaarsiiyaan intaas baan hadda koleyba rajada aan ka qabaan waa intaa keliya intaasaan ugu baaqaya laakiin marna aniga welwel kama qabo puntland inay burburayso oo xabad isku qaadanayso oo lakala yaacayo taa cabdidaahirow marna ma qabo habeenna niyaddeeda kuma soo dhicin qof kasta oo xaqiiqda ogna wuxuu ku kalsoon yahay shacab puntland inuu ilaahay siiyey ilahayna inuu puntland intan soo gaarsiiyey ilaahay intaa gaarsiiyey baa jooga oo jira oo xayi ah dadkii caqligoodu shaqaynayay baa iyagana nool oo nabadda jeclaa oo midnimada jeclaa
adigoo ku siinaya soddon sakan oo aada kula hadasho taageerayaashaada ama taageerayaasha reer puntland ama kuwa adiga beel ahaanba ku taageera ee banaanka ka hadlayay iyo cid kasta oo kamida reer puntland oo weliba caawa in badan oo kamida ay khadka taleefonka kugu dhegeysanayaan maxaad ugu baaqi lahayd
horta walaal waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaad ixrumayso maadaama aan marti ku ahay anigu horta walaal beel gaarana ma matalo beel gaar ii taageersana ma jirto haddaad beesha carabka ku taageysina muwaadiniinta puntland bay kamid yihiin muwaadiniinta puntland ee qaybtoodna beeshaas waxaa dhici karta inay aragtaan iga soo horjeedaan qaybtood inay aragti ila arkaan anigu muwaadin reer puntland ahay dadka reer puntland baan anigu u taagnahay inay dowladnimo helaan oo hamiga aanu lahayn ay uu shaqeeyo oo dowladnimada aanu doonaynay iyo horumarka aanu raadinaynay aanu gaarno marka horta sidaas waa ka cududaaranayaa beel gaar ahay ugu riixire muwaadin reer puntland ahay dadka reer puntland waxaan anigu u sheegaya waxa weeye walaalayaal waxaan u baahannahay inaan noqono bulsho ogol inay wada hadasho ka wax kala tabato wada doodo wax isu sheegto dadka moodaya inaan target ku ahay ama wax ka sheegayo qabiilka madaxweynaha madaxweynuhu maalintii la doortay labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu wuxuu ka tegay beel waa madaxweynihii puntland weeye waxaan la hadlayo cabdiwel cali gaas ma ahan shaksiyan iskuma haysano shaksiyan xaasha lilaahi wuxuu leeyahay xaq diini ah iyo mid dastuuri ah shaksiyadiisaan u xadgudbinin xafiiska uu fadhiyo ayaa anigu focuskaygu yahay xafiisku siilreeb ma u shaqaynaya xafiisku cadaalad ma samaynaya xafiisku horumar ma lagu wadaa xafiisku midnimo ma ka shaqaynaya taas baanu ka hadlayaa waxaan aada uga xumahay baraha bulshada waxaan ku arkay oo ah in dadka qaybtooda u arkeen inaan beeshooda horar ku ahay waan jeclahay dadka walaalaha ee gobolka mudugana degan waan ku faanayaa la-aantoodna waxaan aaminsanahay mudugna inaysan jirin puntlandna aysan jirin sharaf iyo kalaam ayna leeyihiin laakiin beel kursiga dowladda ma hayse madaxweyne ayaa haya waa qof shaksi ah dastuurka dalka iyo kitaab ayuu ku dhaartay kitaabka iyo dastuurkaas ayaana kula xisaabtamaynaa kitaabku ku dhaartay kitaabka ilaahay ah iyo dastuurka uu inuu ilaalinayo kitaabka uu ku maray ayaana walaalayaal kula xisaabtamaynaa marka aan gaarno oo maskaxday rubayo toban sano kabacayha ka xorowdo in markii madaxweyne laga hadlo ay beeli xanaaqdo ama qof u arko inay beel taarget lagu yahay dadka kale reer puntland waxaan u sheegayaa dadku waxay xaq u leeyihiin hadday wax tabanayaan inaysan cuqdad qaadin oo hoos u guuxinin oo annaga maxaana ka damcaysan dhihinin si loo biskoodo oo laisku arko wixii khaldan oo dadku walaalo u noqdaan in la hadlo waxaan ku faraxsanahay markaan hadlay kabacdi golihii deegaanka gaalkacya in afar xubnood lagu soo kordhiyey oo beelo ka maqan afar xubnood loogu soo kordhiyey waxaan rajaynayaa marka dadku inay fahmaan inay caafimaad tahay inay hadlaan meesha wax ku qarsan lahaayeen caloosha ayagoon amniga khalkhal gelinayn ayagoo qori aan qaadanayn dowladdana xaq waxaa lagu leeyahay cabashada dalka inay ka jawaabto oo ay waxa weeye ay dhegaysato oo ay u dhuglaato dadka ayaa xaq lagu leeyahay marka walaalayaal dowladnimada aanu dhankeeda u fiirino oo waxa weye ninjeclaysiga iyo aflagaadada iyo dadku waata inay istuhmaan taa aan meel iska dhigno shacab baa wada nahanay saddex milyan iyo bar baa dad puntland ku nool saddex kun iyo dhowr kilomitr isku meer isku weer weeye waxaa inoo taalla inaanu faka farno fakarno war caafimaad ma haysanaa waxbarasho ma haysanaa ammaan ma haysanaa horumar ma gaarnay kaabayaasha dhaqaaluhu ma noo dhisan yihiin dhaqaalahi hagee maraya haddaanu taa aanu helina qofka aanu u dooranay xilka waxaanu leenahay waxba maadan qaban dhaqaale maadan keeninin caafimaad ma hayno waxbarasho ma hayno waxa weeye bulshada iyo midnimo ma hayso taas baanu odhanaynaa marka qofkuna yuusan u noolaan inuu cudur haala geliya ha u noolaado inuu ka fekero dantiisa guud dantiisa gaarka asagoo ku dabaqaya danta guud danta guud oo danta gaarka waxa weye inaa inaad caafimaad helaysaa waxbarasho hesho inaad nabad hesho waxaana ay ku xiran tahay inaad si guud u ilaaliso taa ku xiran tahay marka dadka waxaan ugu yeerayaa midnimo iyo inay fekeraan dantooda inay ku jirto in dalka kan dowladnimada la ilaalsado cid baanu u dooranay anigu shaksiyan waxaan ilaashanayaa dadka waxa u doortay war waa maanta rinjigaad ka qaadeen jambigaad ku dhufateen jug baa ugeysateen toosiya xaq baana u leeyahay dastuuri ah macnahaygu maaha aan musharax ahay ama aan doonayo siyaasad kale ee waxa weeye xaqa muwaadin ayaan u taagnahay ah in wixii dadkan u igmaday aan doortay ee cashuurta layga qaado salariga mushaarka ku qaataa shaqadii aan ugu talno aan ka filayay ma ii qabteen mise iima qaban dadka kalena inay halkaas fahankoodu gaaro ayaan ugu baaqayaa muwaadiniinta puntland wahagaag halkaad naga dhegaysanaysaan waa madasha sigisi oo inta badan lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida waxaa caawa martino ahaa guddoomiyihii hore guddoomiye ku-xigeenkii hore ee magaalada gaalkacyo mudane yaaquub maxamed cabdalla oo khadka taleefonka aan ku wareysanaynay isagoo jooga magaalada garoowe waxaan haddana khadka taleefonkeed ku wareejinayaa guddoomiyaha madasha iyo sidii su-aaluhu ay inoogu bilaabin lahaayeen asad taleefonkeedi kudu furaya aada baad maadsantahay guddoomiye waa madsanta walaal aad aada iyo aad cabdiar waa ku salaamaya waana kaa mahad celinaya waraysiga xasaasiga aad la yeelatay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada gaalkacyo doctor yacquub insha allah waxaan u gudbaynaa siaan hore idinku sheegnay waa barnaamijka qaybtiisa labaad oo dadweynaha soomaaliyeed oo ku xiran madashii sigiisti the last three days ay naga codsanayaan inay codkooda ama aragtidooda ama su-aalahay qabaan haw badnaan kuwa reer puntland inay weydiiyaan marka caawa madashii sigiistu fursaddaas way sharaftay insha allahu marka waxaan codsanayaa cidda danaynaysa qaabka madashu su-aalaha u qaato oo ah inaan leenka idin furno qofkii rabana inuu mataqaanaa noqdo qof isagu mataqaanaa frintan usoo dhiibtay su-aashiisa marka qofkii raba inuu hadda janiskan weli aan siiyo inuu sidii mataqaana qaabka su-aalaha loo weydiyo leenka soo galo qofka aan su-aasha weydiino maadaama dadku ay badan yihiin hal ama laba qof insha allah inuu su-aalaha kusoo kobo soo aruuriyo lama baahna macnaha sharaxaad iyo analyze iyo taariikhi in su-aasha mataqaana aragtida iyo waxa qabtid oo koobana soo dhiibtid insha allahu maamulku mar walba isagu insha allah wuu soo bixi karaa wuu ila hadli karaa su-aashan wuu qaadanaya doctor yacquub inkastoo doctora macnaha sheeg aa ka curdaarta haddana magacaasaan la qabsanay marka wakti baan uga qaadanaysa horta inuu naga go waa kaa curdaaraya yacquub su-aasha ugu horeysa anaa ku weydiinaya anigu ah asad naasuudi oo xiriiryaha madasha sigiisti deganna gobolka ohio magaalada colombus su-aashaan ku weydiinayo waa hal su-aal oo laba qaybood oo a iyo b ah su-aasha koowaad waxay tahay waxaan ogsoonahay in lagu xiray hadal aa saxaafadda ka jeedisay puntland waxaan aragnay niman siyaasiyiinoo mucaarada qaar iyagoo macnaa hub haysta mataqaanaa ama qoryo qaatay ama banaanka u baxay oo aan la xirinin oo aan lasoo qabanin adigu laakiin waxaa tahay ninkii ugu horreya mataqana isoo saxaafad ka hadlay la xiray xabsiga loo dhaadhiciyo marka see isku qabanaysaa markaa firis hogaanka puntland waxaa maamula madaxweyneha cabdulla cali gaas waa nin aqoonyahana oo nin wasarena ololihiisa waxaa ku jira saxaafadda inuu xor siinayo dhinaca kale wasaaradda arrimaha warfaafinta ee puntland isna waxaanan waxaa haya wasiir macnaha isna ahaan jira weriye labadii macnaha warfaafineed xagga dawladda iyo xagga wasaaraddaba laba nin oo macnaha sheeg dhaqanka iyo westranka iyo saxaafadda xorta yaqaanaa tahay marka muxuu ugu duwan yahay xarigaagu siyaasiyiinta hore hadalkaagu waa hadashay hadaladii hore siyaasiyiintu hadli jireen oo la xiri jireen muxuu ugu duwan what so special waa waa maadsan tahay xiriiriya horta su-aashaas aada waxay ugu haboonayd madaxweynaha puntland aada ugu haboonayd hase ahaatee waa waxa dadku wada arkayeen maxkamadda anugu aan saarnaa dhacdacaanoo la wada ogsoon yahay baa ka dhacday oo maxkamadaasi ilaa iyo hadda cid ka hadashay iyo warqad raaligelin looga bixinaya iyo tillaabo dadka laga qaadayaan aan arag baa maxkamadda ka dhacday aniguna waan saarnaa oo saddex maalimood baa maxkamadda weliba culays lagu hayay oo loo diiday inay go-aan gaadho oo waxa weeyaan breshar lasoo saaraya waxaan ku hubaa waxaasoo idil wax dhacayo waxaan bulshadeeda u leeyahay war bulshadu ha fiiriso meesha danteeda ku jirta ee qabiilka ha laga gudbo malaha horta waxaan leeyahay walaalahaas ugama xumi intay hadleen ama tillaabo qaadeen ama ficil ay sameeyeen aan lasoo xirinin malaha calafkoodaan u gelin in la xiro oo waxa weye laakiin dowla dowladda ceeb ku tahay dadka inay aysan qof hadlay oo aan hubaysnayna la xiro dadkii qeybtoodna aanan la xirino saa sheegaysid dowladda taa ceeb ku tahay midda labaad waxaa dowladda kamid ah xibno dastuurkii dalka inuusan jirinin oo hanjabay oo nabaddarro ku hanjabay oo dil ku hanjabay oo dastuurkii dalka shuruucdiisa laalayba oo kaba dhigay meel fowdaa ka dhigay ayaguna dowladda ka tirsan yihiin marka waxay taas kutusinaysaa si guud dowladda hadda jirta xorriyatul qowlka iyo puntland dadkeedu inay xor yihiin oo dalku dal military uusan ahayn oo dadku uusan iskaysirnimo iyo dadka cafka la qabto iyo dadka ma hadli kartaan la yidhaahdo dowladda tan inay taa ay ka ka doorbiday wixii dastuur ku qornaa inay tahay anigu marka waxaan is leeyahay madaxweyne cabdiwal cali gaas male wax horta marmarsiyo ah waa marka koowaad lama oran karayo madaxweynaha waxa wuxuu ka dhacaya waa khibrad yari oo wuxuu ahaa nin ra-iisul wasaare soo noqday xafiiska puntland ka hor laisma oran karayo aqoon darre wuxuu ka dhacaya oo waa nin brofeysora oo jaamacad wax kasoo dhigayay oo muddo dheer wax soo dhigayay oo dhaqaalahana ku takhasusay dhaqaalaha puntlandna maanta ogtin meesha uu marayo laisma oran karayo khibradyari baa haysta oo dal horu maray oo siyaasadihiisi iyo ajendayaashiisi intuu guulaystay qeybo kamida guulaysteen haddana caalamka qasaya ayuu ku noolaa in badan ku noolaa wuxuuna akrinayo qof involve ah oo siyaasada la socda ayuu ahaa laisma oran karayo waa qof odayo waa da la ormaran karayo waa caafimaad waa afartan sano jir da aan lahayn oo caafimaada oo fida weeye oo hal problem uusan haysan marka waxa le madaxweyne horta wax udaar uu leeyahay ma jiro xataa waxa weeyaan dad wanaagsan ayaa la shaqaynaya oo reerka gurigiisa xataa gabar brofesorada oo wanaagsan oo waxa weeye dadka reer puntland meel uga taalla ayaa iyadana xataa advice gudow ka qaadan karaya marka waxaa sirta madaxweynuhu maantay waxa uu samaynayo oo dadka in la caburiyo iyo inuu xarig dambido oo wax dhabtaa markii loo sheego uu dhabta ka gubto oo maaragtay ka caroodo runta ka caroodo waxaan is leeyahay isma qaba isma qabato weeye marka waxyaalaha jiro aan kuu sheegaya kamid tahay laakiin waxaan ku kalsoon oo ku faraxsanahay waktiguna inuu dhow yahay dalkana dastuur iyo sharcigu waawey uu guuleysanayaan aaminsana
aad iyo aad waan kaa mahad celinaya su-aasha sida faahfaahsan oo qofsan ay igu soo jawaabtay insha allahu waxaan ugudbaya insha allahu dad badan oo insha allahu iyagu aan jecla waktiga nugu socdo daraadiis barnaamijyadii isku xiga inaan laba saddex qof insha allahu aan soo daayo waxaan rabaa inaan siiyo fursadda ugu horeysa aan siiyo afhayeenka gobolada bari ee puntland zakariya xaaji cali oo isagu insha allahu iyo si khaas igu salaan may maqlaysaa zakariya si fiican may maqashaa asadan adiga maag waa kuu furan yahay su-aashaada yacquub insha allah adoo soo koobiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madasha dhamaantiinba waa idin salaamayaa yacquubna si gaaraan u salaamaya maasha allah horta su-aalihii badana wuu ka jawaabay waraysi fiican waana siiye aad iyo aad bu walaalkan umahadsan yahay laakiin su-aasha anigu aan qabay yacquuba waxa weeye walaal maadaama almost lix iyo toban sano ay puntland dhisan tahay qabiilina ay ku dhisan tahay qabiilo isku yimid ay tahay haddii maamuladii hore iyo maamulka hadda jooga ay ku feelgaroobeen adna aada wadanka joogto ay ku feelgaroobeen in ay qabiilada si sharaf leh oo hufnaan leh ay ula hadlaan ama ay wax uga dhaadhacsiiyaan ama ajendahooda ay uga gadaan so qabiiladu xaq uma lahan maadaama la ignore gareeyey ila waxaa tiri qorayaan waxba lagu raadinayo so qabiiladu xaq uma lahan intay isuubeeyaan inay wax xaq uleeyihiin ay raadsadaan so xaq uma lahan miyaysan istaahilin maadaama guryahooda lagu weeraray iyagoon ciidan haysan oo la caburiyey oo loo diiday xataa inay hadlaan oo adigu aad ka mid tahay shacabka puntland caburintaas darteed awoodooda inay banaanka soo dhigaan aysan nabad wax ku raadin maadaama maamuladii hore iyo maamulkaanba ay ka siman yihiin dhaqankan hadda soo jireenka ah oo dadka in la caburiyo isimada aan la xushmayn waxyaalahaas oo dhan marka miyaysan maadaama aad tiri in xoog wax lagu raadiyo ma ahan miyaysan istaahilin ile dadka ilaa how long ba la caburinta soo aroori marka maagtaa ha marka miyaysan istaahilin marka in ay awoodooda banaanka soo dhigtaan waana ka baxay
aad iyo
zakariya zakariya aad baad umahadsan tahay walaal si gaaran kugu mahad celinayaa waana kugu bogaadinayaa maaragtay kaalintaada ah inaad xuquuqda aadanaha iyo dadka waxa weeyaan laga xaqdaraya inaad u doodo aad baan kaga mahad celinayaa garabkii markaad xirnaa aad bixisayna waxaan rabaa inaan si guud kugu mahad celiyo aad baad umahadsan tahay zakariya walaal arrinta qoriga anigu waxaan qabaa walaal zakariya arrinta qorigu inaysan xal ahayn xal ahayn xal ahayn xal ahayn aad baan ugu celcelinaya zakariyow markay nabadi jirto markii ay waxa weeyaan isku socod jiro waa la wada hadli karayaa maalinba waxbaa la sixi karayaa waxaad ogtahay zakariyow tabashadu maalinba meel bay joogtay maanta ma oranayo qabaa'ilku boqol kiiba boqol ma qanacsana dhihi maayo laakiin waxaa jirta maalmo qabaa'ilku ay qanacsanayen wax roonaayeen baa jiray maalmo qeybtoodna qabaa'ilku hoos bay aadeen tabashadooda hoos bay aaday oo cirka isku shareertay oo qaar baa saaxaddaba laga waayay waxaan is leeyahay marka isku celcelis iyo wadahadal iyo iscaraansi iyo isku qaylin iyo waxa weeye isjugaysi iyo wada ishadal iyo waxa weeye iyo in la wada doodo ayaa waxay ka dhowdahay oo ka xal fiican tahay ayaa isleeyahay qoriga qori hadduu yimaado sakariyow meesha waa lagu kala tegayaa midnimana jiri mayso dowladnimadana waa burburaysaa marka inay dowladnimada burburto waxaa nooga dowlad maamul la-aan jirta soomaaliya ayaa noogu filan koonfurta soomaaliya ayaa example fiican inoogu filan sagaashanka waxay soo martay annaguna ma aha inaanu malaa'ig ahayn ama dadka ka fiicnayn ma ahe ilaahay baa wuxuuna waafajiyay nineteen ninety eightkii inaanu maamul dhisano oo maamulka aanu dhisano waxa weye nawaa na gaarsiiyo inaan soomaali weyn ku sugno inuu na gaarsiiyo kaas inaan marka hagaagsano oo cilladaha ka saarno oo turxaan bixida aad baan kuula qabaa dadka xaqooda wax tabashada iyo inay dadka qaybtooda wax ka maqan yihiin ma duudsiinayo xaqooda xaasha lilah xaq bay uleeyihin inay tabtaan xaq bay uleeyihiin wayna jirtaa qabaa'iladooda inaysan wada qanacsanayn boqol kiiba boqol bay jirtaa oo runtan ubaahan tahay in wadatashi lagu laabto inay ubaahan tahay laakiin qoriga mana dhiiri gelinayo xal looma arko
aad iyo aad waa su-aal kooban oo absalida mudan qiimaynteeda leh insha allah
adoo raalli ah isagna waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkiis dacwo professorka korka iga saaran waana ku salaamaya isagana waa mahadsantaa dacwo aad buu umahadsan yahay dacwo aad buu dacwo laftismaad buu ufuran yahay hadduu salaa codkiisa waa maqlan rabna insha allah
dacwo waa waa hadli kartaa maamulka waa kusaxa
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu yacquub waa ku salaamaya waana ku dhegeysanaya intaasaan uga baxaya su-aalaha ragga ah iyo su-aalaha ha weydiiyaan khabiirka okay waxaan siinaya insha allah indabur baan siinaya insha allah wali yacquub guddoomiyihii hore aad baan usalaamayaa guddoomiyihii hore degmada gaalkacyo aad baan usalaamaya yacquub isagna waa maasan tahay guddoomiye waxaan wareysigan aad baan ugu faraxsanahay si aad iyo aad u fiican ayaad u hadashay ma garanaysaa dastuurka iyo dowladnimadu inay wax kasta ka weyn tahay wax kastana lagu saxi karo si gobonnimo leh ayaad u hadashay yacquuba oo mas-uul ku jirto waxaan ku weydiinayaa ha wax yar yacquub walala inaad nafaasaysid baan jeclaan lahaa nasa galkacyooda baan ahay waana ku taageersanaa maamulkaaga iyo sidaad u hadashay waxaan rabaa maxkamadda inaad nafaasaysid wax yar afar bilood baa lagugu xukumay at the same time macnaha dembigiina waa lagugu waayay oo xaggii xorriyatul qowlka xaq baad uleedahay maxkamadda ku tiri marka waxa aad iibsatay oo afarta bilood lagugu xukumay ma laba dembi oo kala duwan maxkamadda kugu soo eedaysay marka inaad bal dacwo u socotay iyo nafahansiisid wax yar baan jeclaan lahaa walaal aad baa umaadsanta aad iyo aad waa mahadsantahay walaal indabur aad baa jana janaal aad baa umahadsantahay indabur walaal waan ku faraxsana waan ku maqlo walaal maxkamadda saddex qodob bay igu soo eedaysay xiraalintu maxkamadda laigu soo hortaa waxaa aflagaado madaxweyne kicin dadweyne iyo sharafadax madaxweyne saddexda qodob si wada jir ah bay maxkamadda u laashay inaan madaxweynaha aflagaadayn meesha baa laga sheegay oo codka la dhegeystay codkii ku jirtay kicin dadweynena aan samayna codkayga ayay ku jirtay oo nabad aan ku baaqay bedelkeeda sharaf madaxweyne meel uguma dhacin oo madaxweynaha dikreetadiisa meesha taan inaan been ka sheegin hase ahaatee maxkamaddu afar bilood bay uga xukuntay saa u fahmi la-dahay sababta la- uga xukunku uu yahay baana u fahmi la-ah laakiin maxkamaddu markay xukumaysa afar bilood uga xukumaysay ayad bay soo qaato daniga ku saabsan dani inuusan jirinna maxkamadiida waxaan la dhex fadhino oo lawyerkay gacantu ku hayay digratadii madaxweynaha oo madaxweynaha waxaan ka sheegayay waxa ay warqad saxa uu soo saaray ayaa anigu waxaan ka bixiyey comment ayaan ka bixiyey waxaan aragti baan ka bixiyey madaxweynuhu warqadda uu soo saaray marka eh, saa u garan lahaday baan u garan lahay laakiin dee go-aan maxkamadeed buu ahaa in la qaato hasaddahay
aad iyo aad waa wareerka laftigeenu macnaha madasha eh, mar three to four days aan ka doodaynay waxay macnaha eh, la- lagu gatay sheeg eh, mudanuhu aad iyo aad waa kas- waa Haddana- kusalaamaya nabuur eh, oo nin reer galka ayaan su-aashiina kuweydiin waa jeclaha ah brother maxamuud ha ku soco next aad iyo aad Eh, yacquub oo ku salaamaya maxamuud baa la yidhaahdaa Eh, waxaan ahay nin reer puntland gaar ahaan reer muduga Eh, weliba isku deegaan baynu kasoo jeednaa galbeedka gobolka mudug En, su-aalihii intii badnaa waad ka jawaabtay Eh, laakiin waxaan u jeedaa inaadan ku qanacsanayn hadda siyaasadda puntland En, qorina xal ma ahan baan tiri absolutely waa kugu raacsanahay hadalkiina waa lagu diido waa lagu caburiyo xabsi baa lagula tiigsaday muddo xirayd weliba hadal aada u qurux badan oo wax gafi aysan ku jirin oo aan si fiican u dhegaysanay adoo ku hadlay haddaad hadda damcdo inaad sii wadana kolley wax ka daran baad wejihi doontaa aan umalaynaya marka sidaad u aragtaa su-aasheedu waxa weeye sidaad u aragtaa maadaama dastuurkuna inoo ogol yahay inaynu deegaanadeena maamul ka duwan kan puntland aynu u samaysano oo aynu dawladda dhexe ee federaalka ama la hoos tagno ama maamulada deriska inala ah aynu ku darsano oo haddii puntland dee hadalkiina laysu diiday siyaasadeediina aynaan ku qanacsanayn oo sida aadan adiguba ugu qanacsanayn ummad badan oo reer mudugaho aysan ugu qanacsanayn siyaasad ahaan marka sidaad u aragtaa arrintaas inaynu si gooni ah isaga taagno een, maamulka puntland oo sideed iyo tobankaa sanaba aynaan ku qanacsanayn haddaynu nahay reer mudug special galbeedka gobolka mudug su-aashaydu sidaas weeye yacquub adoo mahadsan
walaal waa maadsan tahay horta wax ogal walaalo walaalo horta mudug waa mudug mudug waxa weeye gobol weyn buu ahaa laba degmo ayaa dhanka gal- ee, galmudug ka jirta puntlandna soomaaliyadeedii hore laba degmo ayaa dhan ka jirta iyo caasimadii oo gobolka mudug oo waxa weeyaan la wada degan yahay wax horta galbeed iyo bari la yidhaaha ma jirto aragtida dadka aaminsan ma ihi mana taageersani mana qabo Een, waxaa soo hartay puntland nineteen ninety eight ayaa la midoobay Een, waxaana la dhistay dowladda puntland sidii maalintaa loo dhisay waan joogay oo qof nool baan ahaa baa puntlandnimada ugu qanacsanahay puntland anaa iska leh waa dalkaygii waa dadkaygii waxaan ku qanacsanahay puntlandnimada iyo dowladnimada puntland baan ku qanacsanahay laakiin waxaan dhaliilsanahay waa si wax u wadan maamulkan muddada kooban la doortay five years baa la doortay saddex sano ku dhawaaba iskaba tagtayba maamulka labada sano u hadhay baan u dhaliilsana laakiin puntlandnimada shakiga ma jiro dowladnimada puntland shakiga ma jirto baraare iyo horumar iyo meeshii la- ma- maamulada kale do- dalka ka jira iyo soomaaliya iyo gobollo kamid inaan dhaanno ayaan aaminsana meel ugama socdo puntland cid gaar oo haddaan ogahay oo tartaa aan ka wada qaadanayna iyo cid meel u socotaan ogahayna ma jirto marka eh, iga raalli ahow aragtida dadka aaminsanna ma ihi puntlandna waa dowlad waana dowladaan ku qanacsanahay dowladnimadaas baana doonaya inaan hagaajiyo oo qurxiyo waxaan u qaylinaya waa decoration weeye waa qurxin weeye ee maaha inay meeshu baaba tahay oo wax u baahan tahay in la kala tago iyo in cid go-da iyo inay qabta ma aaminsani Eh, waxaan ka hadlaya waa qurxin weeye waa way- qalfooftu waa dhisan tahay jumbyadu waa taagan yihiin gurigu daaqaduu leeyahay albaabuu leeyahay waa dugsi laakiin waxaa u baahan yahay in la qurxiyo u baahan yahay in eh, lagu wada qanco oo dadka ku wada qurxo meel qurux badan oo dadka soo jiidanaysa ay noqoto ayay puntland u baahan taas baan ka hadlayaaye jambiyada qaybta hala jabiya ka hadli maayo dadka galbeedka mudug aa sheegaysid haddaad beel xataa ka hadlayso puntland lafdhabar bay u yihiin difaaceeda iyo qaalbixinteeda iyo waxbarashadeeda iyo diinteedaba midnaba horbar bay u yihiin wayna jecel yihiin reer puntland way jecel yihiin dadka puntland marka they are puntlanders wayna ku kalsoon yihiin puntlandnimada
Eh, aad iyo aad aad iyo aad waa ka xumahay weli eh, annagoo aan sii wadi karnay barnaamijka sababtoo ah eh, kaarka insha allahu eh, baa laga yaaba inuu noo go anytime marka waxaan siinaya insha allahu eh, ninaan saaxiibo nahay oo isagu eh, aad iga codsanayo inuu salaamo su-aal na weydiiyo bal insha maladii ugu dambeysa inuu qaato Eh, cananuug insha allahu eh, waxaa noqon doonta insha qofka ugu dambeeya oo doctorka taana fasixinin ma maqlaysaa cananugo
oo kumaqlaya adeer in adeerow eh, insha allahu waraan soddon iyo lix qof baa gacanta taagintay marka eh, insha allah qaar kale markaa soo celina noqonaysa insha allah bal su-aasha insha allahu soo soo gunaana taana fasixin newshaale ma jirto waan u hambalyeynayaa aada baan ugu hambalyeynayaa anigu waxaan kasoo jeedaa gobolka sanaag marka waxaan leeyahay hambali aan leeyahay ninkan waxaan ah, mataqaanaa ku boorinayaa qof kasta mucaarad inuu sida ninkaas soo hadlo marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ninkaani waa nin aada u bisil runtii hogaamiye u noqon karo soomaalida marka waxaan leeyahay hambali niyahow aada baa umahadsan tahay
aad iyo aad waxaan filaya mataqaana doo reer sanaaga macnaha buntlandnimada aaminsan aragtida mataqaana aan anagu isna goldaga kusoo jeedo nin buntland macnaha waxaa aaminsan tahay in lawada decorationka suwaad sheega lawada quruxsado marka insha allah aan anagu waa kaa mahad celinaya taladaas iyo insha allah hambalyayntaas waxaana siin doonaa insha allah fursada ugu dambeysa yacquub waxaan rajeynayaa ama marka ureysaan ka cododaaranay dadkii rabay soomaaliyeed inay su-aalaha weydiiyaan xagga mataqaanaa barnaamij kale oo nagu soo socdo awgis iyo weliba kaarka oo meesha jooga soomaaliya tahay oo lacag timeka nagu socda marka insha allahu saacad baan insha allahu ku jirnay barnaamijka hadda gabagabadii waaye doctor yacquub insha allahu minidii ugu dambeysay iyo dardaarankii aa nooga tegeysa kusoo dhawow
aad baa mahadsan tihiin marka koowaad midnimo aan idinkaga tegayaa midda labaad walaalow godow keliya ha igu koobine qandarbeele bandarbeele iyo dad baa iga jira halkaa iga jira aniguna waxaan ku yidhi kuu sheegay war anigu qabiil gaalaba matalaya reer puntland baa matalaa ninkaa sanaaga igala soo hadlaya ee waa dhul aan jecelahay oo qurux badan oo waxaan tegay calmadow hadafti baan tegay ceel buuh baan tegay baran baan tegay dhaxar baan tegay dalku waa dalkaygii waxa weeye xudun baan tegay waxaan tegay kalshaale buuhoodlaan tegay dalku waa dalkaygi waa dadkaygii weeye cid gaara oo waxa weeye taageed aan ku ahay ama cid gaar aan leeyahay reer hebel baasaan oo fiican ama xun aan leeyahay ma jirto Eh, midda labaad halkaa waxaan ka sheegay wixii aragtidayda ahaa waxaan codsanayaa maamulku hadduu soo daabacayo codkayga inaan waxaan lagu darinin waxaan laga jarinin oo waxa weeyaan dadkuna aysan udhigan siday jecel yihiin qofku wuxuu je- yidhaahdo ayuu yiri waxaan idhi waa waxaan aaminsanahay waxaanan walwal iyo walaacaanan ka qabin kana xumayn weeye oo aan ku qanacsanahay kuna kalsoonay saan u leeyahay inay tahay wax sax oo madax banaan aan cidna ugafinin Een, dadka i dhegaysanaya iyo dadka dhegaysan doonaan waxaan ugu baaqayaa aragtideedaan hadlay ee aragti qabiil iyo aragti cidlidku ama hadlinin qofkii dhibsadaa oo su-aal u baahan wayla soo xiriiri karayaa laakiin qofkii haddee waxa weeyaan iskii wax kaga sawirtaa waxaan leeyahay waa ku cududaaraya waxaad dhici karaysa marxaladda soomaalida maanta ku jirta inaad qabto Een, ummadda reer puntland waxaan ugu baaqayaa inay dalka wada leeyihiin ay wada lahaanshaha aaminaan wixii khaldanna ayaga gacmahooda ay ku sixi karayaan ee cid gaaro oo cirka kasoo degaysa oo saxaysa aysan jirinin ayaga waxa weeye ilaahina ma bedelo qowm ilaa iyagu ay isbedelaan marka isbedelka annaga ayuu nooga baahan yahay Een, i- innaga ayaana u baahan inaan isbedel isku samayno naftayada dalkooda anagu isbedelka nooga baahan yahay waana Aad iyo aad.
mahadcelinayaa dadka intaa leego soomaaliya jaanis liisiana la hadlo maamulka cabdinaasir iyo xiriiryahana aad iyo aad baad umahadsantihiin boqolkiiba badan
aad iyo aad waa kaa mahad celinaynaa waa mahmah ama halkudhig ama astaan aan leenahay meel walba oo- qof walba oo soomaaliyed iyo mas-uula oo tabanaya ama eh, raba inuu ummadda soomaaliyeed qurubaha weliba ku xira inaan jaaniskan u siino oo ku faraxsanahay insha allah waan ku salaamaynaa dabcan waa saa u sheegta waaye Een, wareyskan hadduu dhaafo insha allahu barnaamijna waan kusoo celin doonaa wixii saacadahan ka dambeeya tomorrow morningna insha allahu dhammaan warshadada soomaaliya iyo guud ahaan tviyada insha allah ay kala socon doontaan sidaa u sheegtay Ee, waraysiga aad ka qaadnay sidiisii oo tafatiran oo idiidgaraysan insha allahu adigana insha allahu kulan garan doonaa Een, waa idin salaamayaa intaas insha allah ayuu noogu ogyahay waraysigii aan la yeelanay gudoomiyihii ku-xigeenka hore ee degmada gaalkacyo doctor yacquub asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu